wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka jubbaland maxamed nuur cali ayaa maanta magaalada kismaayo ka daafuray shirka wadatashiga wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland iyo jaamacadaha degmada kismaayo kaasi oo looga hadlayay horumarinta xoolaha furitaanka shirka oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa waxaa ka qeybgelay guddoomiyaha guddiga kheyraadka golaha wakiilada jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa qaar ka mid ah ardayda iyo macalimiin ka socday jaamacadaha kismaayo iyo marti sharaf kale maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka waxaan aaminsanahay wasiir xukuumadda jubbaland oo dhan inaan ka dhiirina aan aaminsanahay sababtoo ah brofesore dhakhaatiir intaanka inaan la jaalanjo galeen rabnaa inta kale waxyaabaha kale la samayn jiray oo iska saas run ahaantiina markaad aragto bulshada qeybaheeda kala duwan dadka ugu fudud ee lala macaamili karo waa aqoon-yahanka qofka rabo marka inuu rabo inuu maalinkaas si raaxa leh prestation u sameeyo ceebtiis la qariyo isaga laftirka contribution fiican meesha ka helo aqoon isweydaarsi meesha yimaado waa barayaasha waa inuu casuubo inta badan dadka aan la macaamilno annaga wasaaradda xanaanada xoolaha waa wasaarad inta badan duurjoog ah dadka xoolo dhaqatada xoololeyda la macaamilna marka fikrado qaldanna dadka marar qaarkood wasaaradda way ka aaminsan yihiin sababta annaga aan u casuunay jaamacadaha iyo barayaasha waxay tahay perceptionka wasaaradda laga qabo iyo wasaaradda qaabka ay u shaqaysa waxaad u malaysaa dadka inuu jiro daah ama xijaab inuu u dhexeeyo macluumaad badan lagama hayo wasaaradda xanaanada xoolaha sidaa daraaddeed waxaan maanta garowsanay inaan hal maalin intaan iskugu imaano aan dhiskaas garayno wasaaraddu iyo waxay tahay say u shaqayso inaad wax ka ogaataan idinku laftirkiina fursadaad haysaan kadibna iskaashi meeshaas aan ka abuurno aan dhahno suuqii aad soo saari lahayd idinka producti aad soo saartaan oo arday ah ardayga hadduu suuqa soo galo oo waayo shaqo hadhow waa mushkilad kale ka warama haddii intaasoo producti lasoo saaro aan loo baahnayn haddii hadda boqol duuli ama kun duuli kismaayo laga soo saaro diyaarad baanan haysan ka warama aqoontaas way loo baahnaa laakiin meel kale looga baahnaa inta loogama baahnayn dadka waxaa laga yaabaa aqoontii loo baahnaa inaan markaas xoogga aad loo saareen ama inta xooga la saara haddana qaabkii looga faa'idaysan lahaa iyo techniquegii laftirka meesha inay ka baxdo dadka marka i t la dhaho laptop iyo waxaa laga yaabaa in waxyaabo kale qalbigooda kusoo dhaca laakiin technologiyada si kale looga faa'idaystaa annaga wasaaradda xanaanada xoolaha ka faa'iidaysan hadda waxaa jiro macad la yidhaahdo oo kenya ku yaalo irly wuxuu daraaseeyaa roobabka iyo meelaha daaqa ka soo bixi karo saadaalay sameeyaan cerbixiyeeno waaye waa waxay leeyihiin abaara meeshaas ka soo socoto areadaas saadaasha ay sameeyaan oo dhan technolojiyada loo adeegsadaa sidoo kale dhaqashada xoolaha casriga maanta dunida la joogo waxay sameeyaan neefka lama raaco haddii duurka la geeyo lama raaco waxaa la laqsiiyaa jib yar oo g b s ah
si kastaba shirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo bahda waxbarashada ee ka furmay kismaayo ayaa ka qayb qaadanaya horumarinta xoolaha